shacabka ku nool tuulada sareeda oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo dhowaan la geeyey tuuladaas waxay ka hadleen dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan ciidamada iyagoo tilmaamay in ciriiri geliyeen noloshooda intii ay dhigayeen dibadbaxyada ay kaga cabanayaan ayay sheegeen in rasaas hubiyeen taas oo kor iyo hoosba u dhigeen ciidamadan ayay dadka deegaan ku sheegeen inay dhibaato gaar ah ku hayaan oo ay beegsadaan dhalinyarada ku nool tuulada sareedo waa kaaxa maxamed haye oo magaalada salaada ku nool dhibkaan ka dhawaaqayan waxa u badan askarta meesha noola soo dejiye kuraydii magaaladii dadweynihii magaalada nimanka bay ka baxsan layihin niman iska joogaan magaalada joogaan dhallinyaradii magaalada ku dhasheen ee iskuulka ku bogeen ee baramer ku galeen secondary ku baaseen jaamacad ku bogeen baa maanta ayagoo iska fadhiyaan maqaayadii iska hergala inta loo imaaday baa feer iyo raanti lagala daalay bustoolad baa laga saaray dhabanka bustoolad dhabanka markii laga saaray annakooyo maamooyin baan ahaan wixii nala tabar waxay ahayd duqayd baan u tagnay war duqaay dhibkan baa taagan maxaa nooga qaban kartid annakaa wala hadlaynaa inoo suga waxyar wixii annaku waan sugi weyn maxaa yeele caloosha naga soo dhac midlaan wiilkee bustoolada dhabarkan laga saaray dhimasho moog noola uma taallo marka waxaan samaynay jidka dadweynaha ku ereera yaan xirna jidka haddaan xirna nimankii sabab way imaadeen haddaan eekabdi way noo imaadeen markay imaadeen ood aan xirnay bay noola qabsadeen oodi markay noola qabsadeen waxaan ana ku daalina wadada anaa iskale carradan anaa iskale ooda anaa dhigtay maxaa dembi idinki ugu haysteen jidka anaa xirte been baa sheeg waxaa la wadada fur ma furaay baan dhahe ma furaay markaana xabadba roob ligaga dhigay mid ay kor u dhigaan mid hoos u dhigaan hoosta ay ku daadiyaan il wixii ilmahana carale iskuulka wixii dada joogan hadda ilmaha baadi naga maqan macallimiintii carare way maqan yihiin duq micisaan waalid micisaan dhallinyar micisaan dhibkaas baa sareera haysaa oo meelaan oga carar aan garanaynin oo meelaan oga socon aan garanayn sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in ilmaha aan loo dirsan karin wax shaqo ah maadaama ciidamada ay garaacayaan ilmo lama adeejisan karo baadi lama dooran karo kuray caano keenaan oo duurkan ka soo baxeenaya dhexda loo istaagay xaggaa lagu soo garacay waa loo diray waa laga soo sidaayay dugaggi bay oga daba imaadeen dugagga hadday oga daba imaadeen dugaggi baa lagu dhex dilay dadki magaalada oo dadki magaalada joogay kuwii magaalada joogaan ilmihii iskuulka bogeenka baanda keenaa liidi oo qaarkood oo dhalashada haystaan oo iska baanda aan gaarin ilaahay wuu ku roon yahay annaga dhibkaasaan qabnaa aniga wiilka ariga ii raaca asagoo ariga ridisaya intay dhabsiyaan bay dhihi hadal wiilka ariga ii soo haray intay qabtaan bay intay joodaa af ma garan haya ariga u taag been baa sheegi waa layiri af sabaaxi ma garanaaya dhow kufeel u dima intii laqaa soo diran buu iisoo haroodo hebel baa jira kuma dhahayo haddaad sheegta kuma aamin hayaan ciidamada kenya ayaa muddo ka badan soddon sano waxay xadgudubyo kala duwan ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee ay gumaystaan kuwaasoo degan dhulka n f d